meel haddii qori lagu badiyo marax baa ka imaado iskudhac baa ka imaado qoryaha hadday kusoo bataan waxaa fiican inay hal jaha u wada socdaan qoryahaas taas waa sidaas hubka iyo ciidamada lasoo daabulayo inay isku fahan ay yihiin hal meella ku wada jeedaan sida aan qablana ay cadowgoodu yahay dhinaca al-shabaab keliya xaggaas u jeestaan weeye laakiin hadday kala jeedaan qasab weeye in dhib ka imaanayo jubbaland hadday ciidan soo aruuriso dawladda soo aruuriso inay isku dhinac ka imaanayo marka waxaan leenahay labada dhinacba ha ka waantoogeena midaas midda kaleeto waanwaanta waxaa laga rabaa maamul goboleedka jubbaland madaxdiisa siyaasiyiintiisa iyo muxuu ahaa odayaashooda dhex jooga inay u kala dabqaadaan ama siyaasiyiinta baarlamaanka ku jiro ama sida aqalka sare sida jubbaland oo kaleeto ugu jiro raggaas inay u kala dabqaadaan muxuu ahaa labada muxuu ahaa labada qolo inay u kala dabqaadaan sida hadda xalka lagu dhameeyey hadda puntland arrintii waxbarashada lagu dhameeyey kala kala dabqaadkaas oo kale in wada hadal saas